magaalada hargeysa iyo weliba laga goboday munaasabad lakadaa furay xarun caafimaad oo qaabilsan afka iyo weliba ilko taas ayuu hirgeliyeen dhalinyaro walku baratay gudood dalka daafurka xarunta caafimaadka weliba ku qeybgalay mas-uuliyiinta maamulka dhaqaatiir waxgarad iyo weliba qeybo shilduwan ee bulshada anka horeyn doctor maxamuud saleebaan oo kumid ah dhalinyarada maalgeliyadii xarunta iyo weliba usukuwarbi adeegyadii bulshadan gobada doonaan dayuur dental clinic dhakhtarkan waxaan ugu talagalnay inuu noqdo dhakhtar haqabtira ama baahidii dhammaan caafimaadka afka iyo ilkaha ee magaalada guud ahaan hargeysa dayuur dental clinic wuxuu noqon doonaa dhakhtar u shaqeeya dhammaan dabaqadaha bulshada hadday tahay dabaqada sare iyo dabaqada dhexe iyo dabaqada hooseba dhammaan ay ka wada helaan adeegyo siman iyadoo aan marnaba laga tegaynin tayada iyo nadaafadda adeegyada aan qabanayno aada iyo aad baa umahadsantiin dhammaantiin dhinaga kale hana ku mid ee marti sharafta ee ku qaybgalay daafurka xarunta iyo hadhowaayeen farowka xarunto waynu u ducaynaynaa marka hore ilaahay waxaynu uga baryanaa inuu ilaahay barakeeyo dhakhtarkan oo mid loo caayo uu noqdo ilaahay iidankii waanaynu u hambalyaynaynaa doctoorka iyo dakaarada kale ee dee kala shaqaynayeyba hambalyaynu leenahay waa sharaf in dhallinyaradu intay wax soo bartaan ay dabadeedna wixii ay soo barteen iyo aqoontii ay inagula soo noqdaan oo ay dadkii ugu shaqeeyaan marka ugu horeysa allah barakeeyo dayuur dental clinic mar labaadna waxaan u hambalyaynayaa doctor maxamuud oo cilmigii uu bartay bulshada ku soo celinaya waxqabadkiisii mar saddexaadna waxaan bulshada ugu baaqayaa inay ka faa'iidaystaan dhaktarkaa la hubo ee tayada iyo khibradda fiicanba leh
tiimka dayuur dental clinicna waxaan leenahay hambalyo dhammaantiin waa xarun aada loogu baahnaa waxaan hubaa dhakhaatiirta joogaa inay yihiin dhakhaatiir aada u wanaagsan tayadooduna fiican tahay aanaan soo wada shaqaynay muddooyin hore marka waxaan leenahay ilaahay ha barakeeyo kii lagu daweysmo dadkuna ay ku caafimaadaan ilkahooduna ay ku hagaagaan ilaahay ha inooga dhigo